markaan u hormaro dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah waxay dowladda ku guuleysatay inay bilowdo islamarkaana dhamayso elaboorkii weynaa ee boosaaso international airport waxaa ku xiga oo dowladdu dhagax dhigtay elaboorkii weynaa ee caasimada dowladda puntland ee garoowe waxaa ku xiga oo qandaraaskiisii ay bixisay dekeda boosaaso oo goordhow bilaaban doonta waxaa ku xiga waxay dowladdu dhagax dhigtay islamarkaana qalabkii hadeertan usoo degayaa wadada ceeldaahir ceel doortaar ama ceeldaahir ceerigaabo waxaa ku xiga oo dowladdu qandaraaskeeda iyadana ay saxiixaysaa bishaan waana bilaabi doonaa bisha labaad ee sanadka wadada garoowe iyo gaalkacyo waxaa ka xig waxaa ku xiga mashaariicdii weynaa ee dowladdu ay ka qabatay wadooyinka ee caasimada puntland ee laamiyada ahaa ilaa saddex iyo afar gaareeya waxaa kamida magaalooyinka qardho horumarkii ay ka samaysay dowladdu xagga wadooyinka iyo madaxtooyadii magaalada qardho iyadana dhamaatay waxaa ka xiga waxqabadkii weynaa ee dowladdu ay ka qabatay magaalada gaalkacyo oo ku dhawaad laba boqol oo wado oo kala duwan dowladdu ay ka samaysay magaalada gaalkacyo oo ay ka dhistay dowladdu madaxtooyadii gobolka oo ay ka dhistay bankigii gobolka oo ay ka dhistay wasaaradii maaliyadda wasaaradii kalluumaysiga librarygii ama maktabadii qaranka ay ka dhistay dowladda magaalada gaalkacyo waxaa kow ka ah dowladda waa xagga kaabayaasha dhaqaalaha oo mudnaan weyne dowladda siyaasadii weyneyd ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ahayd isku tashiga qaranka oo shacabka puntland ay ku baraarugeen hadeertaana ummadda puntland u noqotay waxay jigaal u ah oo kulligooda higsanayaan inay gaaraan islamarkaa dhiirigelin u noqotay mujtamac oo dhan iyo soomaaliya oo dhan dhinacaas waa dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha si kooban haddaan u dul maro dhinaca siyaasadda dowladdu waxay ku guuleysatay inay qabato shirweynihii isu soo celinta beelaha puntland midnimada puntland oo ka dhacay magaalada gaalkacyo oo dad xoog leh kasoo qaybgaleen oo markii koowaad oo aasaaskii dowladda puntland ee dowladdu ay ku guuleystay shacabka shiriso islamarkaana si wada jir ah oo madal ah loo wada tashado waxaa ku xigay shirarkii dowladdu ay la gashay dowladda federaalk oo maraaxil kala gedisan iyo waktiyo kala duwan soo maray oo ay ugu dambeeyeen in ay ummadda soomaaliyeed dowladda u sheegtay in la gudbay nidaamkan afar dhibic shan oo soomaali horey waxa ugu soo qaybsatay lix iyo toban sano islamarkaana aan gaarsiinay ummadda soomaaliya inay ka gaaftoomaan magaca isticmaalka afar dhibic shan oo ay u bedeshaan magaca qabiilka waxaa hadda kadib waxa lagu qeybsan doona ay noqdaan qabiil iyo deegaan dowladda puntland aysa qeyb ka noqonayn nidaam magaca dambe oo afar dhibic shan la yidhaahdo siyaasaddaas waxay ahayd siyaasadda ee gudaha soomaaliya waxaa kamid ahaa dowladda puntland waxay taageero weyn u muujisay siyaasad ahaan dhismihii dowladda jubbaland oo ahayd dowlad marka iyadana aasaas u ahayd culays badan oo ka koray dhinaca muqdisho oo laga cusleeyey waxaa kamid ahaa dhismihii maamulka koonfur galbeed oo dowladdu ay xoog weyn ku qaadatay inay ku qancaan deegaanka ay leeyihiin ee saddexda gobol ah isla markaana ay kala hadashay in badan markii dambena ay taageertay kana qayb gashay caliinsaarkii baydhabo waxaa ka mid a kii hadda u dambeeyey oo shacabka u dhaqan bakool sare oo soomaaliyeed oo xaq u leh inay iyaguna masiirkooda iyo ayahooda waxay iska weydiiyaan oo xaqraad ka sheegtay maamulka koonfur galbeed inay dowladdu taageertay waxaa ka mid ah oo waxyaalaha muhimka ah inay dowladdu intii madaxweynuhu xilka hayay cabdiweli maxamed cali gaas halkan ay saddex mar ka badan yimaadeen madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha puntland madaxweynaha koonfur galbeed ra-iisul wasaaraha ay noqotay in siyaasadii kala xiraanshaha puntland iyo soomaali weyn madaxweynuhu soo afjaray waxaa kamid a dhinacaas waa dhinaca gudaha arrimaha dowladda haddaan aadno dowladdu waxay ku guuleysatay inay xiriir badan oo caalami hala yeelato saaxiibo waaweyn waxaana kamid ahaa shirkii dhaqaalaha africa lagu hadlay inuu madaxweynaha dowladda puntland abisababa ama magaalada baxardaar uga qayb galay oo ahaa afkii shirki ugu weynaa ee soomaaliya loogu talagalay in madaxweynaha dowladda puntland lagu casuumay arrimahaasi waa arrimo kooban oo aan dul mari karo waxqabadka dowladda sanadka laba kun iyo shan iyo toban waxaan isleeyahay haddii ilaahay uu ogolaado in puntland ay sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka waxaa la dhagax dhigay islamarkaana la dhameeyey eelaboorkii boosaaso sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka bilowgiisana dhammaadkiisana laba kun shan iyo tobanka waxaa la dhagax dhigay eelaboorkii garoowe waxaan jecelnahay sanadka laba kun lix iyo tobanka dhexdiisana in la dhagax dhigo eelaboorkii gaalkacyo halkaa saddex sano gudaheed dowladda puntland ay ku yeelato saddex eelaboor oo caalamiya oo diyaaradaha soomaaliya iyo kuwa ganacsigu ay si toos uga hawlgeli karaan waxaan filaynaa insha allah sanadkan bilowgiisa sidoo kale in la dhagax dhigayo in la dhagax dhigay laboorkii waxaa leeyahay wadadii weynada isku xiri jirtay gaalkacyo garoowe oo isagana qalabkiisii qayb kamid hadda ay soo bilaabatay waxaa kamida oo qalabkiisa isaguna degayaa wadada weyn ee ceeldaahir iyo ceerigaabo wadadaas oo boqol iyo toban kilomitr ah dhulkii lagu dhisi lahaa qalabkii lagu dhisi lahaa waxaa ku xigi doona mashruucii weynaa ee wadada la yidhaha lafagoray ee gobolka gardafuur iyo xirna gobolka karkaar wadooyinkaas haddii ay dhammaadaan eelaboorrada dhammaadaan waxaan aan si fiican ugu qaracsanahay su-aashaadaas ah inay la oran karo isla markaana ay somaali tusaale noqon karto inay puntland ay ka gaadhay horumar kaabayaasha dhaqaalaha xagga dekadaha iyo eelaboorada iyo wadooyinka noqon doona xagga ganacsiga dawladdu waxay u qaaday qaad fiican dhinacaas u dhaqaaqday waxaa kamid ahaa in dawladda ku guuleysatay inay markii koowaad ethiopian airways la gasho heshiis islamarkaana ay garoowe addis ababa oo toos ah diyaaro toosan baa dawladda puntland markii koowaad taariikh ay ku guuleysatay xagga ganacsiga iyo horumarka xagga ganacsiga waxaa kamid ahaa kastamka weyn ee galbegon ama tuurigidi oo isaga laftigiisu dawladda ay gelisay kharash badan iyo wakti badan lana filayo inuu howl galo sanadkan hadda inoo dhalanayo labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa kamid ah heshiisyadii dawladda ay la gashay dalka aan walaalaha ahayn ee burbura yeelan oo kamid ah mashruuc ugu weynaa ee wadaada khayraadka kalluumaysiga muxuu ahaa dalka oo dawladda puntland iyo dawladda yemen ay wada galeen heshiis weyn oo xagga ganacsiga kalluumaysiga ah waxaa kamid ahaa in ganacsato tujaar ah oo maalgashi doonaya oo dawladda etoobiya ka socda inay yimaadeen magaalada gaalkacyo madaxweynahan kula shireen islamarkaana u ahaa ganacsigii tujaarta ugu weyneyd ee geeska africa oo si toosa puntland u timaada iyagoo danaynaya inay maaragtay muxuua maalgashi maalgashi ku sameeyaan arrimahaas waxay kamid ahaayeen arrimaha dhiirigelinayey oo dawladdu ay waday ganacsatada iyo horumarka xagga ganacsiga iyo wadaada wadaada ganacsiga dawladaha aan jaar ka nahay arrimahaas waxay ahayn sidoo kale arrimo aada u badan bay ahaayeen waxaa kamid ah horumaradii xagga gobolka midig dawladdu ka gaadhay saddex qayb bay ahayd qayb waxay ahayd kixinta amniga qaranka amniga gobolka mudug oo dawladdu ay ka qabatay waxyaalo badan oo horumara waxaa kamid ahaa kaabayaasha oo dawladdu ay ku dhawaad laba boqol oo wado oo iskugu jira wadooyin la saxay oo hallooc ku jira iyo wadooyin xiraa oo la furay iyo kuwa hor leh oo cusub oo horey gobolka usan u haysan oo loo sameeyey waxaa kamid ahaa dhismayaasha konton guri oo ka ka badan oo waaweyn oo ay lahayd dawladdu in laga soo laga soo celiyey shacabka gacantooda islamarkaana lagu soo celiyey laamaha dawladda wasaaradaha hay-adaha si ay dawladdu u noqoto dawlad degan kana shaqaynaysa gobolka islamarkaana hadda ay gabagaban yihiin qaar kamid oo badan waxaa kamid ahaa oo qeyb kale ahayd kicinta canshuuraha biriga iyo horumarinta xagga ganacsiga ee gobolka mudug oo madaxweynuhu u sameeyey santuuqa horumarinta gobolka mudug oo islamarkaana ganacsatadii iyo waxgaradkii gobolku ay gacanta ku hayaan oo iyaga guddoomiyihii iyo ku-xigeenkii iyo guddigoodii iyo xubnahoodii iyagu ay isdoorteen islamarkaana ay daah fureen sanduuqa horumarinta gobolka mudug lana filayo inuu noqdo tusaale u noqdo gobolada kale ee gobolka khaasatan gobolka bari iyo gobolka nugaal oo la doonayo inay ku daydaan qaabka gobolka mudug hadda ugu dhaqaaqay xagga horumarka xagga wadooyinka xagga amniga example hadda uu yahay shirka waaweyn dala jooga ee puntland gobolka mudug in qaabka uu yahay ay puntland u wada noqoto sidoo kalena ay dhiirigelin u tahay qaabka dadka gobolka mudug ku dhaqan say u wax u qabsadeen ama ay u hor ula shaqeeyeen dawladda xagga horumarka gobolka laga waday iyo dhiirigelinta ay ku bixiyeen iyo weliba hiilkii la gara istaageen dawladda xagga horumarka ay waday in gobol kasta sidiisoo kale isaguna markiisa uu horumarkaa ka qayb qaato arrimahaas marka waa arrimo xagga ganacsiga ah oo gobolka mudug ah gobolada kalena ay noqon doonaan kuwa keenta ah